bismillaahi raxmaan raxiim aad baad u mahadsan tahay walaalka sida maalmahanba wararkeenna aad ku dhegaysanayseen dagaallo culus ayaa waxa ay ka dhacayeen duleedka deegaanka teedaan oo ka tirsan wilaayada hiiraan mar kale maanta dagaallo culus ayaa waxa ay ka dhaceen duleedka deegaankaasi teedaan dagaaladani waxaa qaaday ciidamada mujaahidiinta waxaana dagaaladu ay ka dhaceen meel lix kilomitir u jirta deegaanka teedaan halkaasi oo xere ay ku lahaayeen maleeshiyaad ka tirsan murtadiinta oo halkaa deganaa ciidanka mujaahidiinta ayaa barqanimadii maanta waxa ay dagaallo iyo qaraxyo ku qaadeen xeradii maleeshiyaadka murtadiintu ay ku lahaayeen afaafka hore ee deegaanka teedaan saraakiisha mujaahidiintu waxay noo sheegeen in dagaaladu ay ahaayeen kuwo aad u culus oo khasaare beexad leh cadowga lagu gaarsiiyey faahfaahinno hordhac ah oo saraakiisha ciidanka mujaahidiintuna soo gaarsiiyeenna waxay tilmaamaysaa in dagaaladii maanta dhacay lagu dilay in ka badan toban askari oo murtadiin ah oo qaarkood saraakiil ay ahaayeen halka lagu dhaawacay in ka badan labaatan kale sidoo kale waxaa xusid mudan in dagaalkii maanta lagu gubay gaadiid dagaal oo ay lahaayeen maleeshiyaadka ridada oo ku sugnaa xerada weerarka lagu qaaday gaadiidkaasi ayaa la tilmaamayaa inay goobta ku basbeeleen kadib markii mujaahidiintu qaraxyo la beegsadeen xaaladda goobtii dagaalku maanta ka dhacay ee afaafka hore ee deegaanka teedaan ayaa iminka degan waxaana si buuxda gacanta ugu haya ciidanka mujaahidiinta shalay sidoo kale waxaa halkaasi ka dhacay dagaallo qaraar oo lagu dilay ku dhowaad labiyo toban murtadiin ah oo saraakiil ay ku jirtay waxaa sidoo kale jirtay in shalay dagaaladii dhacay mujaahidiintu kusoo qaniimaysteen gaari nuuca cabdibilaha ah oo uu saarnaa qori dhashiika ah oo mujaahidiintu ay soo furteen maalmihii lasoo dhaafay duleedka deegaanka teedaan ciidanka mujaahidiintu howlgallo ballaaran ayay ka wadeen oo lagu sifeynayay maleeshiyaadka murtadiinta deegaanadaasi ku sugnaa iyadoona toddobaadkii tegey iyo toddobaadkanba dagaallo lagu dhiigbixiyey maleeshiyaadka murtadiinta ay halkaa ka dhaceen wixii kusoo kordha dagaaladii maanta iyo qaraxyadii ka dhacay duleedka deegaanka teedaan insha allahu tacaala waxaanu kusoo gudbin doonaa wararkeenna iyo barnaamijyadeenna soo socda